waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraad ah s b s com au xariijin soomaali
culimmada soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa ku dhawaaqay go-aan culus oo ka dhana dowladda israa'iil iyagoona iclaamiyey in isoobax aada u weyn lagu qabto magaalada muqdisho maalmaha soo aadan guddoomiyaha golaha culimmada soomaaliyeed sheekh bashiir axmed salaad ayaa sheegay in dibadbaxa uu ka dhici doono fagaaraha diljirka daasoon waxaana uu sheegay in culimmadu idil ay kasoo qayb geli doonaan sheekh bashiir waxa uu sheegay in ujeedada ugu weyn ee israa'iil uu yahay sida uu sheegay kalageynta bulshada soomaaliyeed sidoo kale waxa uu intaa ku daray in maalinta beri ay gudan doonaan waajibaad diini ah islamarkaana ay u istaagi doonaan sidii loo difaaci lahaa midnimada dalka soomaaliya waxaa la socotaan dalkan xaaladda uu ku jiro xaaladdaasoo ah weerar indhacadays ah oo doonaya dalkeen inay kala gooyaan oo dalkeena ay geliyaan dagaal caalami ah kuwaas oo ku dhaqaaqay tallaabo ka soo horjeeda hawaaninta caalamiga iyo shuruucda duwaliga marka annagoo diidayna ayaan waxaan doonaynaa inaan ugu baaqno culammada soomaaliyeed ee dalabato cilmiga macaahidda dhigata ee maraakista dhigata madaarista dhigata berri insha allah arbaco ah oo bisha janawari ay tahay toddoba bisha rajabna ay tahay siddeed iyo toban ayaan waxaan ugu baaqaynaa dhammaan culammada soomaaliyeed iyo dullaabo cilmigu inay iskugu yimaadaan isu soo bax lagu taageerahayo midnimada dalka laguna diidahayo kala goynta dalka iyo weerarka cad isu soo baxaas lagu qaban doono ee daljirka dahsoon berriyo arbaca insha allahu tacaala markay tahay saacaddu toddobada ama halka saac subaxnimo insha allahu tacaala halkaas oo la doonayo in culammada soomaaliyeed gaar ahaan iyo ardada diinta barata oo macaahidda dhigata iyo dhammaan qofka imaan kara oo dhan inaan ku muujino saan u diidannahay go-aanka noocaas oo kale ah iyo tilaabadaas foosha xun oo faragelinta ah oo kalagoynta ah oo dhaawaca weyn u geysanaysa degenaanshaheenna iyo waartinimadeenna soomaaliyeed iyo isku xidhnaanteenna marka in la yimaado oo shucuurka la muujiyo ayaan meeshan dadka ugu yeeraynaa waana shucuur waajiba in la muujiyo oo dalkaaga midnimadiisa in la difaaco in cadowga soo weeraray laga celiyo in xaqaa'iqda adduunka la tuso saan u diidannahay tallaabadaas ayaa laga maarmaana marka adduunku wuxuu sugahayaa shucuurkeenay sugayaan dadku dowladeenna taageeray iyo kuwana taageerahaya shucuurkeenna iyo dareenkeenna inay arkaan ayaa la rabaa waana camal islaami ah oo watani ah oo diini ah oo waajib ah dhankiisii sheekh cali wadiis oo ka mid ah guddiga sare ee golaha majmaca culimmada ayaa isna halkaasi waxa uu ka sheegay galabta waxay guddiga sare golaha sare ee midowda golayaasha culimmada soomaaliyeed madaxda ugu sarraysa halkan ay ka soo gudbinayaan inaan la wadaagno ummadda soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaanna culummada soomaaliyeed iyo dullaabalcilmiga iskuullada aan dhehe macaahidda diiniga iyo masaajidda iyo moolaac khayraadka iyo maraakista iyo dhammaan meel kastoo diinta lagu barto ardada wax ku barata inay biri u heliyaan dadka walaalaheena ee waqooyiga soomaaliya degan oo si yacni maaragtay gaatin in la gaado la rabo oo diintooda la fasahaadiyo oo colaado loo raro meeshaas lagu abuuro oo laga dhigo goob dagaallo laga abaabulo oo marka dambe colaado maaragtay dowladda laga weeraro oo dhibaato badan amnigii iyo istiqraarkii maanta gobolladaasu ay noo haysteen meesha laga saaro ayadoo lagu soo gabanayo ictiraaf iyo waxaan jirin oo adduunyadiina ay diiday soconaynna biri aan soconayn laakiin ujeeddadu ay tahay in ummadda soomaaliyeed ee boqolka boqol muslimka ah ee sunniga ah ee diinta aad ugu dheggan in la colaadiyo oo la xumeeyo oo colaado la dhex dhigo oo la jarjaro oo marka dambena amniga waqooyiga soomaaliya gobollada soomaaliyeed ay ku naaloonayeen soddonka iyo dhowrka sano oo dalkaanu hadda maaragtay dowladda militariga wixii ka dambeeye o dhan in amnigaas meesha laga saaro oo ayaga khilaaf diini la dhex dhigo oo abraham akoor loo soo raro oo diin la'aan ah oo la og yahay maantana wasiirkooda arrimaha dibadda si sharci darra ah ku yimid oo dhuumaalaysiya isagoon soo marin waddooyinka sharciga ah oo dowladuhu ay isu maraan ama isku siyaartaan marka arrintaas marka culummada soomaaliyeed iyadoo hoggaanka ummadda ah wacyigelinta dalka diinta ugu sarraysa taageersan midnimada soomaaliya ilaalinaysa ilaaliyaasha ah diinteenna islaamka issoobax aad u weyn oo aad u lixaad weyn oo culummada soomaaliyeed iyo dullaabul cilmigu ay berri oo taariikhdu ay tahay sideedda bisha janaayo waafaqsanna ama toddobada bisha janaayo waafaqsanna siddeed iyo tobanka bisha rajab islaamiga ah ayaa berri kowda subaxnimo ilaa sagaalka soco doona insha allahu mudaaharaad culummada dhan oo ajilada iyo dulaabulcilmigu isugu wada imaan doonaan toddobaadkii hore ee ahayd markii sidan oo kale magaalada muqdisho lagu qabtay bananbax ay isu agaasintay dowladda federaalk ee soomaaliya kaa oo looga soo horjeestay aqoonsiga israa'iil ee somalilan dhanka kale bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa waxaa looga hadlay tallaabadii ay qaaday dowladda israa'iil oo wafdi culus oo uu hogaaminayo wasiirkeedii arrimaha dibadda ugu dirtay magaalada hargeysa ee caasimadda somalilan qoraalkan ayaa waxaa lagu sheegay in socdaalkani uu yahay mid sharci daro ah islamarkaana uga sii daraya xiisadda ka dhalatay aqoonsigii dowladda israa'iil ee somalilan dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa sheegtay inay si cad uga soo horjeedo xadgudubyada isdabajooga ihi ee talaafif ay kula kacayso madax bannaanadeedii ayna si adag u cambaaraynayso socdaalka wasiirka arrimaha dibadda ee ku tegay magaalada hargeysa ee caasimadda somalilan waxaan sida ugu adag u cambaaraynaynaa ay yidhaahdeen duulaanka socdaalka sharci darada ah ee wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda israa'iil uu ku tegay hargeysa ayaa lagu sheegay bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda soomaaliya waxaa kale ooy dowladdu sheegtay in tallaabada wasiirku ay xadgudub ku tahay madax bannaanida dhuleed iyo midnimada siyaasadeed ee soomaaliya ayna tahay wax aan la aqbali karin sidoo kale waxay intaa ku dareen in tallaabadani ay ka dhigan tahay faragelin lagu sameeyo arrimaha gudaha dalka islamarkaana ah dal xubin ka ah qaramada midoobay wasiirka arrimaha dibadda dowladda israa'iil gideon sar iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa waxay ka degeen garoonka diyaaradaha ee magaalada hargeysa si kastaba dowladda israa'iil ayaa lix iyo labaatankii bishii disembar ee sanadkii hore waxay ku dhawaaqday inay somalilan u aqoonsatay dowlad madax bannaan oo leh qarannimo buuxda iyadoona xiriir diblomaasiyadeed la samaysay taa oo ka dhigan in israa'iil ay noqotay dalkii ugu horeeyey ee tallaabadaasi ku dhiirada tan iyo markii somalilan ay ku dhawaaqday goon istaageedii sannaddii kun sagaal boqol iyo koob iyo sagaashankii waxaanay arrintaasi keentay caro xoogan oo dowladda federaalk ee soomaaliya ay arrintani ka muujisay iyadoo arrinta geysay golaha ammaanka ee qaramada midoobay wararka s b s magaalada muqdisho
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad bodkastigaaga ka hesho